beelka ciidamadi oo aan nabadgudkahayn meel oo shacabka ka dhibaatayayan anti ogaanayaa reer ragaana deegaankan oo degmada unfura hooseelahay iyo qaar kamid degmada degma tuulada laraab masire haayeen alxamdulilah dadka shacabka yoo haayeen oo dhibaatadka haayeen walka dhii deegaanka dambada yaa hadda shacabka yaa haddan ku noolyihin weliba sheegtay in dagaalkii oo qaadeen ciidanka ammaanka degmada diinsoor khasaare ku dhaliday dagaalkaas al-shabaab iyo ciidamadii gandhexe jare
ha khasaare kadhi un hal askariya no dhimadi iyo un shangaar dhimadana sadin nolola loo ku qooday meele dagaalka ku dhihi diinsoor inta injarta
ma injarta afartan kilomitr
waayahay dagaal markii usa dhihi khasaaraya jeesidee wali sheegtay dhiniga kiikan in usa askari siin ku dhimidi dhiniga al-shabaab may khasaareen in ku sheego korta
al-shabaab shangaarka dil nimanka nabadgudkaayan yooba asaayadii shacabka ogolaayan akabaata mil dhimbaa yoolay ka dhamaade ad alxamdulilah hadde wal dhibaata ee shacabka madiir ciidamadana nabadyo hal askariya yaa maror dhaawa nabad yaa mugdanka dhaawa nookadhamadi walka dhibaata maandiirna deegaanka oo oo diida hooseeda iyo deegaan may haaye oo degmada anfura hooseeda ad intii ciidamada koonfur galbeed booliska gaarka iyo iyo ciidamada koonfur galbeed yaa halay weerar qaadeen haddi deegaankii deegaan oo nabad dhangarooy wada marar badan deegaankaas dagaal yaa ku dhihi al-shabaab iyo weerarka kaqaadeen oo dagaal isin iyo al-shabaab ka dhamaraya jira hadda deegaanka ay galanta ka haaye
ni galanta ka haayna way ku yaaba in isan sii roogtaan oo weliba ammaanka deegaankaas aysan xaqi jidaan
roogaan ha waktigii al-shabaab oo intii deegaanka laga wada lakabaayay wal moodi alxamdulilah istraatiijiyadii oo hadajidii koonfur galbeed wala guulashidii degmo kaas ma rooga ciidishe marka meelinga baahan wala beed lanka deegaanka isbeeladi edisa garweyga meel al-shabaab anka baahan wala laakiin marora barbalaan may koola jiray lan oo degmo kale koola aljeeda degmo kale
waayahay guddoomiye shacab yaa meelaas ka noolay oo dagaalka ku dhihi shacabkii deegaankaas laka kor dagaalamiy xaaladda se eta ku qaheena ama weli deegaanka roogan
awood oo haddii dagaal isadaay aho al-shabaab iyo dawladda dhamaaday hadda shacabkii iyo dhibaato kaayaan hantadii oo ka dhacaayan nabtiy oo dilaayan dirdil iyo dhac agagahayan markun shacabka ciidamada ammaanka ankooye isuba horkaaye meeliyo rabaan egeeye waan alxamdulilah guul oo eed oyin hadde ilaahay majlis maya iyo dhatiyoba walaagiyo iyin iyo walaagi oo xaaladiyo iyo dhatiyoba likudaade marka meelkaas iyo sheedan iyo meelkaas iyo dadka shacabka dhibaatan kahayan un kuwa gabna alxamdulilah waana wal kii haddina muuqdo kaas riskiyaan